halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efnimada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com waa duhurnimo axad ah bisha nofembarna waa sideed iyo labaatan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aannu ku soo qaadanayno hibada iyo hal abuurnimada dhinaca suugaanta ay leeyihiin dhallinyarada waxaa lay xamanayaa lay xajiimaynayaa sultaan xil u qaaday dadkana igu xiiqay anigu waan xamaashay xil baana lay dhiibay xogtiisa waxaa og qofkii ii magacaabay xilkani waa wareegto intaan layga xoorin haddaan xero ootay maxaad ii xajiimayn
waxaa kaloon idiin haynaa kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka nuqul xoog badan aadna u faafa oo ka mida xanuunka covid sagaal iyo toban oo lagu magacaabo omicron ayaa lagu arkay wadamo badan oo yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii la sheegay in xanuunkaasi uu kasoo muuqday dalka koonfur africa waxaana ay dowladuhu caalamka hadda dagaal adag ugu jiraan sidii ay u xakamayn lahaayeen faafitaanka xanuunkan britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xanuunka covid sagaal iyo toban ee xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirto iyo baaritaanada dadka duulimaadyada dibadda ah kasoo laabanaya kadib markii lagu arkay laba qof xanuunkuna oo xanuunku ku dhacay dalalka jarmalka talyaaniga biljumka israel iyo hong kong ayaa iyana laga soo sheegay dad xanuunkaasi ama nuqulkaasi uu ku dhacay maraykankana dor antony fojo oo ah sargaalka ugu sarreeya cudurada faafa ayaa infectionka ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin haddii dalkan maraykanka laga helo waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aysan helin qof qaba balse ayuu yiri jeermiskan marka la fiiriyo sida uu u faafayo waa mid markaasi ay dhici karto in durba dalkan maraykanka uu ku jiro dalka mayanmaarna dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga dalkaasi iyo ciidamada kasoo horjeeda ee iska caabinta ah ayaa galay heer aad ay khasaaradu u badan tahay iyadoo labada dhinacba uu soo gaarayo khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh waxaana weli sii faafaya colaada dalkaasi kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada booliisku ay toogteen oo ay dileen dad ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo rayid ah tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha wadankaasi bishii februari kowdeedii sanadkan taasi oo ay shacabka ay uga soo horjeedeen awoodda ay boobeen militariga beegsiga shacabka lagu sameeya ayaa keeneen dad badan oo rayda ay hubka qaataan si ay iskaga caabiyaan militariga awoodda la wareega ee dalkaasi milatariga ah ayaa iyana xoojinaya awoodda ay u adeegsanayaan ka hortagga rabshadahaasi waxaana ay agaasimeen weeraro xoogan oo ka dhan ah kooxaha kasoo horjeeda gaar ahaana gobolka ku yaala waqooyi galbeed kaasoo bilihii ugu dhowaa ay tobannaan kun oo ah dadka ku nool deegaankaasi ay bilaabeen in ay dhibaatooyin ay ka geystaan halkaasi halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa noo soo jeedinay noona soo diyaariyey xaashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axadaha aad halahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeennan hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa hibooyinka ay u leeyihiin dhallinyaradu dhinaca suugaanta iyo hal abuurka maansada barnaamijkeenna toddobaadka waxaa inoogu martay afar dhallinyaro oo ka mid a dhallinyarta hibada u leh suugaanta iyo hal abuurka maansooyinka soomaalida oo kale uusiye cali daahir xamde cilmi muumin jaamac xasan axmed iyo shucayb ciise dhammeeye oo ka mid a dhallinyarada hal abuurka leh ee ku nool magaalada boorama dhallinyaradaasi ayaa dhowaan ku soo bandhigtay hibada iyo hal abuurka ay u leeyihiin maansooyinka iyo suugaanta soomaalida barnaamij lagu qabtay toddobaadkan magaalada boorama oo la yidhaahdo toddobaadka dhaqanka kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee aad maanta martida nooga tihiin ugu horeyn foosiye cali daahir ayaan weydiinaya goortii ugu horreysay ee ay isku aragto hal abuurka iyo inay samayn karto maansooyinka iyo suugaanta soomaalida bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin siduu idiin sheegay magacaygu waa fuusiye cali daahir waxaan isku arkay inaan hal abuur leeyahay ama samayn karo maalin hibooyinkan maasooyinka waxaa isku arkay sanadku markuu ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii runtii dadku waxay u qaybiyaan maasooyinka saddex nooc hibakeen iyo hidakeen iyo waxay u qaybiyaan himilakeen taydana runtii waxay ahayd tu nafsi ahaantayda uun ka soo go'day oo markaa aniga igu dhalatay naftayda uun bayna ahayd markaa waxay taa wax yar baana kasii xasuustaa tii u horraysay een qoro maalintii igu horraysay aan isku arko inaan laba kalmadood isku beegi karo marka waxay ahayd safaraan hooyadii ka soo galay aan magaala aan magaaladii ahayn usoo wareegay iyo caqabadihii ka hor yimid marka waxay ku bilaabmaysay markaan maamo la joogay maalin weyn bay ahayd la maamuusi karaayey maankayga u furnaa maadigaan baranayo muraadkayga dhammaantii anigoo isla maagan meel saraaba ku joogsan miyaan maamo ka guuray magaalo kale u guuray markaa intaasaa ka mid ahayd intii horraysan ku bilaabay ilaa hadda oon labadii kun koo ilaatan joognana waan isku dayaa marbana waxaan ka qoraa xaaladaha jira marka hadday mid farxad tahay hadday mid tahay guubaabo oo dadka wax lagu dhiirigelinayo marka maasooyinkayga waa kuwo inta badanna waxay ku salaysan yihiin xaqiiqada taagan bay ku salaysan yihiin saasaanan kaga qayb qaatay
maasooyinka kala duwan ee aad kula hadasho bulshada soomaalida amase dhallinyaradaba aad kula hadasho kuwii ugu dambeeyey ee aad hala abuurtay kuwee ka mida
kuwii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa habeenkii dhaweyda toddobaadka dhaqanka aan kaga qayb qaatay oo qabyaaladda ka hadlaysay iyo mid layidhaahdo garnaqsi mas-uul oo iyaduna ka hadlaysay inta badan waa naqaanayo markaanu qof xil u dhiibanno een xil u magacaawno markaaba maryahaynu ka cunnaa oo waxaynu nidhaahnaa durba goormu waxaanoo gawaadhiya iibsaday goormu hantidan yeeshay waanu yar canaanannaa marka mas-uulkiibaa garnaqsanayaan ka matalayo anoo mas-uulkiis ka soo qaadaya ayaan lahaa yacni bulshadan la hadlayay bulshooy baan lahay iniga haddee xilkan ii dhiibtay oo meeshan i keenee maxaad ii haysataano marka tii u dambaysay aan sameeyo taa garnaqsi mas-uul bay ahayd waxaana ku bilaabmaysa sidatan maxaa lay xamanayaa lay xajiimeynayaa sultaan xil u qaaday dadkana igu xiiqay anigu waan xamaashay xil baana lee dhiibay xogtiisa waxaa og qofkii ii magacaabay xilkani waa wareegto intaan layga xoorin haddaan xero ootay maxaad ii xajiimayn ogow iska xiiqe cilada ku xiimee xaaraantanaad sheegi madayga xisaabi intaa xusubkaygu xabaal ka sarreeya xilkana xajinayo carruurtaiyo xaaska middaa xeeligeyga xise u qabaanee xagaagan yar geyni marka taasay iyaduna ahayd u dambaysay
foosiyataad kaga hadlaysay qabyaaladda ee aad dhowaan ku soo bandhigtay toddobaadkii dhaqanka ee ka mida suugaantaada aad hal abuurtay maxay tilmaamaysay qabyaalada iyo waxyaabaha aynu iskaga daweyn lahayn markaa su-aal bay ahayd oo waxay u dhignayd yacni dadka ayaan su-aal weydiinay waxay ahayd waxayna ku bilaamaysa sidatan qabyaaladan dulligee dawo aan lahayne dadku ku wareereen maxaa lagu dabiibaa duurkiiyo dagaala dadka kala qaybiya dumarkiiyo carruurta duqaydiyo da'yartu waa kuwan ku daalee maxaa lagu dabiibaa doogii baxayay iyo ubaxii dilaacay qabyaaladan daaqday maxaa lagu dabiibaa afkan duuryamaayee digrigii ilaaway damiirkan holcaayee dabku ku shidmaayo qabyaaladan daartay maxaa lagu dabiibaa dad daris ahaa iyo duul wada walaala ah inay isku diirmaan danahooga eegaan qabyaaladan diiday maxaa lagu dabiibaa si kastoon u daaloon dawadeeda raajay weli maan dawoobine dacalkayga waxa yaal dambaskii qabyaaladee maxaa lagu dabiibaa allow adaa daayimee dadkayga dareensii dacartan qadhaadhee diirka ay ka yeesheen taasina waxay ahayd qabyaaladda jaamac xasan axmed oo isna ka mid ah dhallinyarta barnaamijkeennan hibada iyo hal abuurka maanta martida inoogu ah goorma kugu horraysay jaamacow inaad isku aragto hal abuurka tixda soomaalida
aad baan u soo dhoweynayaa barnaamijkeenna markii ugu horreysay aan isku arko hibadan hal abuurka suugaanta soomaaliyeed waxay ahayd kii bay ahayd markaasoo aan isku arkay inaan wax isku beegbeegi karo oo aan isu keeni karo ereyo soomaaliyeed kuwaasoo ka qayb noqon kara suugaanteenna soomaaliyeed waxyaabihii igu horreysay ee aan curiyey markii aan suugaanta kusoo biirayey waxaa ka mid ahayd maansoo aan ka tiriyey qur-aanka oo aan ugu magacdaray aaway qur-aankii waan kula hadlayay dhallinyarada soomaaliyeed dabcanna dee sida ka muuqataba guubaabin ahayd iyo ku dhiirigelin dhallinyarada waxaa ka mid ahayd qomamkii islaamka oo aaway qur-aankii xaqii qaadirnagu yidhi qarniga yimaadaba ku qadiya adduunyada xaggeebaa ku qariseen marka qomamkaoo idil qaadir soo xashariya su-aalaha la qayb galo maxaad qiil ka dhigaysaan siraadka qoloo idil qof walbaba sugayay qarka naarta jahanamo qaadiru ka soo lulay qaabkeed ku maraysaan qoraxdii cadceedani marka ay qarbiga iyo naga qabato dhinaca ama ay qarqaradiiyo naftu qowlalada timi toobad lama qorsheeyo rabbigay ma qaadee inta aan qudhaadiyo nafta aan lagaa qaban ayaad qiimo leedahay xaji qowlka ee booqabaac camalka aakhiro qur-aankana ha sii deyn marka maansooyinkaay uga badnaayeen halkaasaan soo bilaabay inkastoo ay dee gaab ay galeen ama aan aad aanan usii curin jirin haddana dee markaasaan isku arkay markii igu horreysay maansadii maalintii dhaweed aan kaga qayb galay toddobaadkii dhaqanka ee boorama waxaa la odhan jiray tokoor dabcan maansadaas waxay igu dhalatay labadi kun iyo sideediyo tobankii waxaana igu dhaliyey agaasimihii hore ee idaacadda hargeysa maxamed cali weji barnaamij kilib uu sii daayey oo aan ka dhagaystay telefishinka universal t v baa igu dhaliyey dabcan barnaamijkaas ama kilibkaas nin kastoo dhegaysta aad buu taabtay habeenkii aan dhegaystay habeenkii ayaan curiyey maasadan maasaduna waxay leedahay waxaa lagu tanaadaa dal waliba ku taamaa bulsho ay ku toostaa tubta lagu haleelaa tamar lagu lahaadaa tayo umadahaanataa guushana tisqaad u ah marka ay tacliin wacan tilmaan sare ka haystaan tabta biraha loo tumo taangiga dagaalkiiyo miigiyo tarreenkiiyo taarka lagu xidhiidhiyo talka aad ku hadashaan ragba ammaanka tuujo inta ay tijaabsheen tira lacaga siisto misna taakulayn iyo taageero mooyee takoor looma geysani kab ninkii inoo tola ama toor inoo tuma maxaynuu takoornaa soomaaliyay talow halkaybaynu tegaynaa marka aynu soomaaliyay talow halkaybaynu tegaynaa marka aynu ruuxii soomaaliyay talow halkaybaynu tegaynaa marka aynu ruuxii farsamo tukan marka aynu ruuxii farsamo tukan bulshadeennan talay iyo midka biraha tumi kara ama kabaha toli kara takoorne cabudhina ku tilmaana ruux toban waxaa loo tartamayaa cirka loo tafayaa ninba uu ku taamaa tabtii uu adduunyadan taliyaga noqon laha innaguna tullaa iyo takoor laysxaqiro iyo tahriib kama gabowno taladeen waxay tahay tuuladan anaan iyo taala maagdigi karo toddobaatan sano ka hor halkay dunidu taagnayd inaan maanta tubannahay takoor baa u sababee ceebta iska tuuro ruuxii tacliin liyo taf midkii farsamo ku ah taageero siiyo sacabada u tuma oo tiirarka xumaantiiyo cidhib tira takoor baa taxtigeena geeya marka maasadaasna sidaas ay ahayd sidaasaan uga qayb galay
sidoo kale waxaa barnaamijka inoogu martay xamde cilmi muumin oo ka mida iyaduna hal abuurada haweenka ah ee tiriya tixda soomaalida xamda bal waxaad nooga warantaa goortii adigana kuugu horreysay inaad hal abuur ka tiriso midhaha suugaanta ee soomaalida waqtigii ugu horreysay aan isku arko waxay ahayd meelaha waxaan galay dugsiga sare ee alnuur xoogaa waxaan arkay inay xaaladuu isbedeleen oo bulshadii iyo wixii aan garanayay oo dhan aan ka soo baxay noloshaan waqhtigaa kelinimo ku dareemayo kadib man moodin ana waxaan inay maansan noqonayso laakiinse maalin anoo dugsiga ka soo socda oo xaafadda u soo lugeynaya baa waxaan dareemayay inuu hadba eri ku soo dhacayo xaafadda markaana midi baan isku wadeegeegeeyo gabaygaa waxaa noo bixiyey dunidu waa halgan aqoontuma oo hub walow aanan hadda wada haynin waxaa ka mid ahaa inaanuna ku dhaliilayim dadaalkayga darsiga waan baranayaa dugsiga waan aadayaa haddaan si dadaaldaba jirin miyay daacadinayman eriyo nooca ayaa ka mid ahaa waqti xaadirka inta badan maansooyinkaan sameeyo waxaan kula hadlaa nafteeda anoo mar ku dhiiri karinaya marna ku canaananaya maalinkii dhowtoole maansadaan kaga qayb galay waxay ahayd maanse ka hadlaysay boorama iyadna waxa u dhigmaysay sidan meel lagu barbaaro bulad nabadi wadhan tahay barwaaqiya nabadi taasoo baalkamaan degin bulsho jecel wanaagoo baahidu isku nicinuun beelbeelu ficiltamin boorama kumaan helin maanse noocaasi ahayd maantase waxaan jecelaha inaan maanse maansadaa kaduwan soo bandhigo oo ka hadlaysa akhlaaqda
maasadan ka hadlaysa akhlaaqda ee doonaysa inaad barnaamijkan ugu soo bandhigto dadka dhegaysanaya maxaa kugu dhaliyey inaad tiriso maxaadse kala hadlaysaa bulshada
xoogaa waxaan arkayey ama inoogu soo kordhayay maalmaha dambe in akhlaaqdii liidato speshal marka la eego gabdhaha oo maxaa ladahay inuu soo galayo dhaqankii gaaladu una sababayo baraha bulshada saa'idka loo isticmaalayo marka waxaan jeclaystay aniga nafteeda iyo hablaha gayaankaaba inaan kala hadlo inuu dhaqanka iyo akhlaaqdu ay tahay muhiim if iyo aakhira inaan anfacayso maansadana waxau dhigmaysaa sidan edebtii maansada magaceega waxaa ladhahdaa asturaantu waa dahab edebtii iyo akhlaaqdii asturaantu waa dahab degenida dulqaadkuna waa darajo qaalaya dadma wada sanaadeen qunyar socod tallaabadu duruurta ay ka maqan tahay quluubtii dajaanoo qancisa duruurta ay ka maqan tahay quluubtii dajaanoo qancisa dadoo idil door kastaba ha noqotee dadku way dadaalaan kala durugsan hamiguna higsigaa laleeyahay duuduubso wuxuu yahay asturnaantu waa dahab waa darajo qaalaya dumar gebiyahaantii waa dheemaniyo luul dumar gebiyahaantii waa dhalad dhammaystiran dumar gebiyahaantii waa dheeh dulqaad badan dhan kastood ka eegtaba dumarbadi dhaliil maleh anna waxaan idhaahdaa asturnaantu waa dahab waa darajo qaaliya marka aynu dadanahay dareyskeena xidhannahay daruurteennu dhaafnaadey waxaynu joognaa dunidana hormuudkeeda ilkeedii baa nahay diinteena sharafbadnina daadahayso dayaca naga dhowr si adiguna damiirlaay hadigiici naftaadu ha dulmiyo damiirkoo hana dayrin sharaftaada ainkeenku siiyo midaan muunad laynoo magacoogu baabaayo ha ku maydhan sharafta midna wada ogaado ragma wada sinee garo qaar baa milgiya sharaf muuliheen ku deeqoo madaxooga koru dhigin midbaa maran hawaabo haweenkumla daba dhigay dowgaad maraysiya marinkaad ka leexdaba midigkaa salaamay ogsoonaada taasina intaad darajo leedahay intaad dayaxa joogtaa inta lagu dugsanayaa dadku kuu hamuun qabo intaad dahab u dhigantee dadku ay ku intaad dahab u dhigantee dadku ay ku raadshaan waa intaad dadantee hadayici naftaado hana doorin midabkina daayinkan ku siiye intaabay ku egtay maansadeedu sidoo kale waxaa isaguna halkan inoogu martiya barnaamijkeenan hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan mid ka mida dhallinyarada halabuurka leh oo magaciisa la yidhaahdo shacayb ciise dhammeeye shacayb ciise dhammeeye goormaa kuugu horreysay in aad tiriso tix
wakhtigii igu horreysay inaan sugaan tiriyo waxay laba kun iyo toddobiyo tobankii walow aan hore u jeclaan xiisayn jiray inaan gabayada iyo waxyaabaha dhagaysto laakiin wakhtiga anugu aan isku dayay inaan gabay samayn karayo ama tix abuuri karo waxay laba kun iyo toddobiyo toban markaasoon gabaygii u horreeyey nin walaalkay baan u tiriyey hadda ma sii wada xasuusto haybo ciise dhammeeyaa la yidhaahdaa hada gebiga haybo adaa aduu gabay noocaa ku saabsan buu ahaa hadda ma wada xasuusto marka waqtigii ugu horreysay waqtigaas bay ahayd
dhowaan waxaad ka qayb gashay tartan ku saabsan dhaqanka iyo hibada suugaanta soomaalida gabaygii aad kaga qayb gashay tartankaasi muxuu ahaa muxuuse ka hadlayey markaynu u soo bandhigno dadka maantayna dhegaysanaya horta sugaanyahanku sideedaba waxyaabo badanoo annagu nafta kula hadallo sare nooga yar qaadmaa jira oo macnaha bulshada gaadha marka dambe laakiin ugu horayntii aan taayada kusoo bilowno gabay qiso yar buu ku saabsan yahay qofka bini'aadamkiihii mar kaste wuxuunbaa ka dhiman si kasta oo mataqaanaaye ay nolosha waxyaabo badan u hayo haddana wuxuunbuu tawdaa maalan haddii aan maanta dhaqaalo toban kuna adsiisid adigu baahiyahaygay way ku filan tahay laakiin baahida xigtay bay xasuusinaysaa moogta waa sababta keenaysa inuu biniaadamku markaste tabasho uun tawdo anigoo anugu ahawro amuuro ii gaara ka shucayb ahaan ku mashquulsan oo naftu ii dirayso ayaa gabadh dhallinyaro ah ayaa taleefonka iga soo wacday deeta way ii sheekaysay xaaladdeeda iga waranta markaa gabadhaasi waxay ka cabanaysa inay xanuunsan tahay dhakhtaraduna waxba u qaban waayeen xaqiiqatan aad buu dareenkii macnaha shucuubteeda u kiciyey marka naftii baan la talinayay dee taydu ay soo dhaafto maanta bulshada ayaan u gudbinayaa qof walba tiisa
gabayga markaa magaciisa maxaa la yidhaha gabayga magaciisa waxaa la yidhaha nafla talin wuxuuna ku bilaamayaa sida tan tacabeel hadduu ruux tashanintani aan joognaaye naftayday tix baan kuu wadaa ereyo toolmoone dhambaalkani tilmaanta adaan kuugu talagalaye yuna kaa tasoomina ku qoron meelaan laga tuurin tusaalow horeeyiya haddaan talada kuu dhiibo tabashadu ma fiicnee wixii tegay ha taataaban taa hayga daa oo ha tirin tala waxaan seegay taariikh waxaad soo martiya tacabla'aanteeda iyo qaybku wuxuu taabagelin qalinna kuu toosin ha ku taamin rabbi baa yaqaan taasi oo qoray waxyaabahaanan ilaahay markii horeba mataqaanaa qaybka lagugu talagelin iyo waxyaabii aad soo seegtay eed ku guuldaraysatay mataqaanaa dib ha u eegin ta hadda joogto uun qaba buu markaa ha ku taamin rabbi baa yaqaan taasi oo qoraye ma tobnowda noloshuna siday tahayba weeyaane tabaalaha adduun haytabcino toogta iga dayso hadba eri tumaantiyo wadnaha taagta daran taabta iyo hadalla tiiraanyo badan tawsna igu reeba waxna aan ka tari karin haddana tabashashegaaga hadduunbay ku tala seejisaa taad ku qaban laydeen dareennada tankoodii ka badan ha igu tugugsiinin ilma waatif qaaliyo si fudud loogu taagheline bilaash ha iga soo tiixinoo ha iga tibiqsiinin haddii aan tusaalaha dhan kale tooshka ku iftiinsho talaadana naftayday haddaan taxa ujeedkeyda inta aad tirsani layd waxaan taa ka wada gaadhin bal u fiirso kuwaan tacabnahayn tamarna kaaliita kuwanbaa tiriigii indhaha tooda laga qaaday kuwanbaa kuwanbaa tagoogaha ka jaban oon tallaabsanine kuwanbaa tiriigii indhaha tooda laga qaaday oon arag si ay dunidu tahay tan iyo dhalashadoodii sumbabada ayaa taagman qaar naqaska tuuraaya waa halka dareenku yimi dhakhtarada ayay taagan yihiin goor kastoy tahaye waxna looma taro oo haddana way tukubayaane adiguna lixdoo taama baa taaxin socotaye toos baa laguu siiyeyoo waa laguu taxaye xabdinaqa ku toosna wax kale haw taraarixin maalmaha tartamaiyo wakhtigu maalmaha tartamaiyo wakhtigu way iska tegayaane taariikhna way kaa qoraantaa la kaa hadhiye taasina labuunbay mid noqontaad ka dhigataaye saamaynta tugan inaad dhigtoo lagu tilmaamaysto halqabsiga in lagu soo tabo jeelal kugu taamo oo hoga tusaalaha bulshada taadii lagu dhiisho iyo inaad tatabantarasato taababka u xidhato waxba aad ka teginoo arlada cidi ku taageerin tira buuxisunsaad u hay tani lagaa qaado tacabkaana uu kaaga dhaco tayala-aantaasi oo waxaan tusaalaha turjumankuugu soo tabinay naftayday adaan kula tashaa goor kastoy tahaye tusaalooyinkan soo taxeen maanta kugu taabtay ta u fiican adba waa taqaan tugan inay hayde wanaaggaa wax lagu taransadaa laguna tooqaaye tubta guusha weeyaan haddii tooska loo mare eh tallaabada aad qaadaysa iyo amarka taad goyni mar waliba dhankii tuganka eeg shay waliba tudhidda ku tuntuusa doorkaaga inaad toobiyaha saarto tartankana facaagiyo ka hadhin dunida tuuryaysay tiisiga hankaagana ka yeel tuurashada meefog u tusmaysa geediga si aan turxaangaysan xasuustiiyo dhigaalada tidcani way ku soo tamine hadhow way tilmaantaada qori oy tayaaqsaniye tayo waxaad lahayd waa la tini cayn kastoy tahaye nolol tababarkeedana samaha ayaa u tamar weyne intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boorama ee gobolka awdal martina ay noogu ahaayeen afar dhallinyaro oo ka mid ah dhallinyarta hibada u leh suugaanta iyo halabuurka maansooyinka soomaalida kuwaasoo kale ahaa fuusiye cali daahir xamde cilmi muumin jaamac xasan axmed iyo shucayb ciise dhammeeye oo ka mid a dhallinyarada hal abuurka leh ee ku nool magaalada boorama inooguna marti ahaa barnaamijkeennan hibada iyo hal abuurka waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii hibada iyo hal abuurka iyo haashim sheekh cumar good halkaad kala socotaana waa v o a washington magaalada melbourne ee dalka australiana waxaa sanad kasta jaaliyadaha kala duwan ee degan magaaladaasi loo qabtaa ciyaaro isdhexgal bulsho ah jaaliyadda soomaalida ayaa ka mida dadka ka qaybgalaya waryaheena ibraahim cumar baafo ayaa noo soo diray warbixintan
waa tartan ay ka qaybgelayaan dowlado dalal kala duwan oo caalamka ah balse halkan awstaraaliya ku ah jaaliyado doorbiday inay halkan ku noolaadaan waxaana ciyaarteyda ka qaybgelaya tartankan ka mid ah koox soomaali ah oo mathalaya soomaaliya ciyaartanna waxay u dhexaysaa soomaali iyo turki haddaba guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee faarax maxamuud warsame oo goobjoog ahaa ayaa v o eda uga waramay ciyaarahan waxa ay ku saabsan yihiin iyo weliba qaabka loo soo abaabulay
ciyaartan waa waxaa la yidhaahdaa unite cup waxaana la qabtaa sanadkiiba mar sanadkii ugu dambeeyey labada kun iyo labaatankii lama qaban sanadkaana la soo ceshiyey oo maadaama covid nneteen lagu jiray marka waxaa ka qayb galaya tiim soomaali ah oo magaca soomaaliya ku cayaaraya oo dhallinyaro ah runtii dhallinyaradeenu aad bay u cayaar fiican yihiin
ciyaartoydan waxa ay taageero ka helayaan madaxda jaaliyadda sida uu sharxayo guddoomiye faarax maxamuud warsame anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda soomaaliyeedna waxaan ku faraxsannahay inaannu saboorti garaynay tiimkan oo aan sbonsor garaynay runtii aad ayaan ugu hambalyanaya dhallinyaro soomaaliyeed dhalintan ayaa soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan waana tii ugu horreysay ee ay ciyaaraan inkastoo ay ciyaaro badan ay u dhiman yihiin geemka koowaad waaye aan ciyaarno tiim ahaan marka xoogaa dhallinyaro yar oo hadda lasku keeno waaye marka ciyaar bilaa waaye waa soo laabanaynaa waana raynaynaa insha allah dhalinyaradan ayaa ka kala yimid xaafadaha kala duwan oo ay ka tirsan tahay magaalada tan melbourne si ay u matalaan magaca jaaliyadda soomaalida halkan ku nool waana kuwo aad u da'yar iyagoo ciyaartoodii ugu horreysayna lagu daafuray koox iyana ka socotay jaaliyadda dalka turkiga cabdiraxmaan sheekh maxamed waa kabtanka kooxda waxaana uu iiga warramayaa rajada ay ka qabaan ciyaartan bilowga ah ee u horreysa oo ay maanta la dheelayaan jaaliyadda turkiga guusha ay filayaan inay ka soo hoyaan
ciyaarta first half waa ciyaarayna dabayshan dabayshan xoog badan aan aan laga jirna so insha allah hadda hadda waa soo baxayna second halfka waa waarayni doonaa waxaan ciyaarayna jinkta insha allah waa karayna
dhalinyaradan soomaalida ah ayaa sanad walba u socdaali jiray dalka soomaaliya goboladiisa kala duwan si ay ciyaaro ula dheelaan kooxaha ka dhisan dalka inkastoo labadii sano ee adduunyada uu aafeeyey cudurka covid sagaali toban uma aysan suurtogelin inay u baxaan dalka soomaaliya laakiin waxa ay qorsheynayaan sida ay ii sheegeen in sanadka soo socdo labada kun iyo labaiyo labaatanka haddii alla uu yidhaahdo ay dib u bilaabi doonaan socdaalkoodii gobolada soomaaliya haddii xaaladda cudurka covid sagaali toban aysan la iman caqabada horle ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dhegeystayaal inadagoo kusii dhowaanayna gabagabadii barnaamijkeena duurnimo markana dhinacii heesaha codka macaane hibanuura ayaa gabagabo waxa uu ahaa idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan galabta afarta galabnimo mar kale kulmi doono waa v o a oo idinla nabadgeliyo